qaraxan wuxuu ka dhacay meel ku dhow isgoyska xaawataako ee muqdisho kasoo horjeedka hotelka nasaha blotu haddaan si kale u tilmaanana hotelkii central ee qaraxii xoogan oo ka dhici jiray oo ku dhow maqaaxi banooda la yidhaahdo oo qarax hadda kahor uu ka dhacay waa meel wado aada u mashquul badnayd oo ahayd meel istaraatiiji ah oo dadka inta badan meelaha kasoo horjeeday goobahan maqaaxyaha ku yaala ay ka cunteeyaan wuxuuna qaraxu dhacay xilli salaadii jimcaha laga soo baxay oo dadku intooda badan ay qaarna xaafadaha ku jireen qaarna maqaayadahan ay ka cunteynayeen marka meeshu qaraxu ka dhacay waa meel aan sidaas uga fogeyn hotel hotelka nasahablo two ama hotelkii central ee dhabarka dambe isgooska xaawataako oo dadku ay ku fahmi karayaan caasha qaraxaasi xaggee loola dan lahaa xaggee loo waday qofna ma caddayn karo halka ujeedka qaraxu ahaa iyo weerarku meeshuu ku wajahnaa laakiin waxaa soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira qaraxa iyo siday waxu dhaceen qaraxan wuxuu ka dhacay wadada meel baakin ah oo la dhigay waxaana ku ag dhow makaaxi lagu magacaabo banooda oo hadda ka horna qarax gaari lagu weeraray halkaasoo ah makaaxi dadku ay aada uga cunteeyaan oo dad badan ay halkaasi mashquul ah inta badan marka laga hadla xiliyada kaleda qaraxu halkaabuu ka dhacay oo dadka qaarkiis waxay sheegayaan in qaraxu makaaxida uu ahaa laakiin haddana baakinka makaaxida hortiisa ah meel ka waxay dhowr tillaabo u jirto aan badnayn ayuu ku qarxay waxay ii sheegeen dhalinyaro gaari baabaayo hadda meesha yaallo oo gaarigan qarxay uu saameeyey laakiin ayagu ka badbaaday oo gaariga gubanay ka degeen in qof dhalinyaro ah oo macaawis ku labisnaa gaarigu watay baakin u geliya kadibna uu dhaqaaqay dhowr tilaabo markuu qaaday kadibna qaraxu dhacsa ii sheegeen dhalinyaradas qaarkood waxaa lai sheegeen hadda ruux kamid a dadkaasi gaarigan usoo socday oo dadkii gaarigii ka baxay isagu hadda caawiyaya arrintaas iyo xaqiijiya sidoo kale waxaa ila jooga agaasimaha waaxda nadaafada gobolka banaadir cabdicasiis goodax barre oo ahaa dadkii ugu horreeya halka yimid gaarigan debdemisyada iyo gurmadka ugu horreya goobta ka sameeyey oo isagu wixii meesha ka dhac arkaya marka cabdicasiis wuxuu dacaa lagaasime maadaama goobta kusugnayd adigu aad timid waxyar kadib dabcan meeshan waad aragtaa waxa ka dhacay markaan halkan imaanay baabuurka qarxay maahina midka kale oo gubanaya iyo kii qarxay oo asiga naftigiisa gubasho badan ay maaragtay ka muuqatay ayaa markii koowaad markaan imaanaba la kulanay dhaawac dad ahaana waan la kulanay marka waxaan suubinay hay-adaha amniga markiibana soo gaaray dudadka ay xireen iyo waxaan dalbanay oo aniga dowlad howsan ahaan u dalabnay baabuurtii gurmudka degdega ahaa gurmudka degdega marka ay yimideenna dabdamiskii waxay suubiyeen inay dadkii damiyaan oo maaragtay baabuurtii ay damiyaan dabcan hay-adaha amniga qaybtooda miina baaris iyo haddana yimid ayagana waxay bilaabeen inay baaraan wax kaloo dheeraada inay jirto
qarxay yaa watay gaarigan dambe aadamisos yaa watay
gaariga qarxay cidda wadatay ilaa iyo hadda ma cadda laakiin kan dambe ee gubtay laba dhalinyaro ayaa saarneed oo maaragtay inay dhaqaaqaan marka hore rabeen markii ay rabeen inay dhaqaaqaanna kadibna waxaa ku yimid maxaa la yidhaahdaa baabuurkan oo socda ayaa kusoo dhawaado baarkinka soo galay baarkinka markuu soo galayna waxay noo sheegeen in maaragtay nin macawiis wato uu ka degay baabuurkaas dabcan waxyar kadibna uu qarxay dhalinyarada baabuurka gubanaya ayay ka degeen wayna wayna caafimaad qabaan hadda way joogaan caasha saad maqlayso marka laga yimaado burburkan gaadiidka soo gaaray iyo ruuxa gaariga watay oo goobta la sheegay inuu ka dhaqaaqay oo hadda aan saraakiisha amnigu aysan sheegaynin in ruuxa gaariga qarxa watay inuusan gaariga dul saarneen markuu qarxayay marka khasaaruhu waa burbur hantiyeed waxaa burburay dhismihii kasoo horjeeday goobihii ganacsiga goobo shidaal iyo meelo kale ayaa qaraxu saameeyey caasha waxaana meesha hadda ka muuqanaya burburkaasi waxaa soo gaaray waaxda dowlada hoose xamar oo iyagu hadda ka shaqaynaya nadiifinta qaraxa waxaana weli goobta yaalla baabuurkii qarxa iyo gaari kale oo ka dambeeya dhalinyaro iyagu badbaaday ee wateen oo qaraxu u qabsaday laakiin gaarigooda guud ahaan buu gubtay marka hadda khasaare nafeed iyo iyo mid dhaawac layma sheegin marka laga yimaado laba qof oo dhaawacyo fuday soo gaareen ayaga la sheegin goobaha caafimaadka loo qaaday gaar ahaan dhalinyaradan oo ayagu xoogaha shoog laga dareemaya markii la qaadayo si la sheego oo iyagu walwal badan ka muuqda maadaama gaariga oo gubanay laga soo saaray ama gaarigu uu gubtay markuu qarxay maqaayadda meesha ku tiilay ee magaceeda la yidhaahdo banooda maxaa iyada soo gaaray maqaahida banooda waxaa soo gaaray mar wax weynoo hadda si gooni u gaara ma jira marka laga yimaado in korontadii go'day in goobihii kaaga dhawaa burburka uu soo gaaray maqaaxiduna wax yar buu baakin ahaan u jiraa halka gaari uu ku qarxay goobtu goob qarax ka dhaca inay tahay oo lagu kala cararay mooyaane hadda khasaare si gaara usoo gaara ma jira caasho haddaan maqaaxidan wax yar dul istaagno maqaaxidan waa maqaaxi aada looga cunteeyo waxaa maamusho gabar haweeney ah oo hadda ka hor maqaaxidan waa la qarxiyey dhaawac baa kasoo gaaray oo iyadu kadibna markay kasoo bogsato mar labaad ayay dib u howlgelaysa maqaaxidan marka gabar baa iskale maqaaxidan lagu magacaabo banooda oo kamid ah haweenka ku ganacsada magaalada muqdisho gaar ahaan leh maqaaxiyaha iyo arrintan marka waa markii labaad inkastoo qarax hadda aan la ogenin maqaaxida uu taargetkeedu ahaa haddana qarax uu ka dhacayo meel ku dhow maqaaxidan banuuda kii hore leh khasaaro badan buuba geysto maqaaxidan lagu dhiftay